أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin أma bacdu waxaan soo haynaa tafsiru suuraةi الshura casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda shan iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah waxaa noo soo dembeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga uu jideeyey iyo towxiidka uu caddeeyey dacwatu rusulna inay ahayd towxiidkaas oo shantii rasuul oo ululcasmi min arusul ka mid ahaydna inuu u dardaarmay rabbi subxaanahu wa tacaala isla markaana uu reebay in lagu kala tago towxiidka oo dadku ay ku kala tagaan oo tafaruqa la reebay ayaan soo marnay marka allah subxaanahu wa tacaala halkan waxa uu leeyahay falidalika fadcu fadcu u yeer annaasa dadka ugu yeer lidaalika ilaa daalika kaagaas lasoo xusay oo shareecadaa alla uu soo bayaaniyey uu soo caddeeyey oo an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih dadka ugu yeer kaas wastaqim toosnaaw oo adigana ku toosnaaw kamaa sidii umirta lagu faray walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum nafahooda waxyaabaha ay jeceshahay ha raacin ahlu kitaabka ahwaa'dooda yahuud iyo nasaara ha raacin waqul dheh aamantu waan rumeeyey bimaa kii ayaan rumeeyey ansala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin kitaab ah kitaab dhan wixii uu alla soo dejiyaan rumeeyey sidaa dheh wa umirtu waxaa la i faray liacdila lian acdila inaan cadaalad falo baynakum idinka dhexdiina allahu alle rabbunaa rabbigeen weeyaan iyo wa rabbukum idinka rabbigiin lanaa innaga waxaa noo sugnaaday oon leenahay acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin acmaalukum acmaashiina laa xujata xujo iyo khusuumo iyo dood beynanaa dhexdeenna ma ahaanin oo doodi mayno innaga iyo wa beynakum idinka dhexdiina allaahu alleh yajmacu waa ururinayaa beynanaa dhexdeenna ayuu ururinayaayo waana isku keen soo ururinayaa qiyaamahuna keenayaa wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah unbaana almasiiru meesha loo ahaanayo ay tahay aayadan marka toban xugun ayaa ku jiro oo markaa midba midka kale uu ka duwan yahay oo mid walba macno hor leh oo wato aayad la mid ahna waxaa la yidhi qur-aanka kuma jirto oo sidan toban xugun iyadoo gaaban haddana toban toban xugun oo kale lagu sheegay ama toban shay oo kala duwan oo sidaa yacni u kala duwan oo macaanidooda ay kala duwan tahay mid walbaana goonidiisa dabcan u taagan yahay ilaa aayatulkursiga ma ahani aayatulkursiga iyadana sidoo kale weeyaana toban shay ayaa looga hadlay midba midka kale uu ka duwan yahay aayatulkursigu laakiin tilmaamaha alle ayay ka waramaysay aayadan laakiin axkaam iyo waxyaaba nebiga la farayo towxiidku ra-si u yahay yuu rabbi uga waramayaa subxaanahu wa tacaala marka allah wuxuu yidhi falidaalika fadcu waa xukunka ugu horeeya w fadcu ugu yeer annaasa dadka ugu baaq oo ugu yeer lidaalika ay ilaa daalika towxiidkaa dadka ugu yeer ishaarada waxay ku dhacaysaa towxiidka sharaca lakum min addiini aayadda wixii lagu tilmaamay ee towxiidka in la oogo ahaa ayay ku dhacaysaa marka falidaalika fadcu yacni fadcu nnaasa dadka ugu yeer lidalika ilaa dalika atowxiidi towxiidkaa dadka ugu yeer idan marka dacwatu rusul towxiidka aasaas u ah saldhigna u ah nebigana sidaas buu yeeli jiro mucaad bnu jabal markii uu yeman u diray waa kii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku yidhi innaka ta'tii qowman ahla kitaabin dad waxaad u tegaysaa ahlu kitaab ah falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi waxa ugu horeeyo oo aad ugu yeeraysaa ha noqdaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah inay qiraan macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin allah ma ahan sidaabuu marka dhihi jiray isagana dacwadiisa halkaabay ka bilaabatay ummaddii marka uu diri jiray ee asxaabtiisa ee dacwada markaa uga wakiilka ahaydna sidaa ayuu fari jiray marka dacwo aan ka bilaabanin meeshaasna wax macno ah iyo miro dhal ma aha dayb xataa haddii ay dadka ka caroonayaan oo ay dadku u arkaan inay tahay wax iska khilaaf ah ama ay u arkaanba wax wixii ay yaqaaneen wax khilaafsan hadday u arkaan dadka maslaxadooda waxay ku jirtaa diintana maslaxadeeda ay ku jirtaa towxiidka in dadka marka loogu yeero oo dacwaduna ay isaga saldhig oo u yahay ka bilaabato aasaas wastaqim toosnaaw kamaa umirta sidii laguu amray sidii lagu amrayna diinka ku toosnaaw oo adiga laftaada towxiidkii lagu amray ku taagnaaw kuna toosnaaw walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'a ahlilkitaabi ahlu kitaabka ahwaa'dooda ha raacin waayo iyagaa diin inta la siiyey cilmi ilaahay uu siiyeyo waxyi yacni markaa intay akhrinayeen waxyi ayay iskhilaafeen marka kuwaa ha raacin oo ahwaa'dooda ha dabagelin sidaa ayaa la leeyahay nebiga sal ll ly slam walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin ahwaa'dana waxaa laga macneeyaa maa tahwaahu ilayhi anfusuhum waxa ay nafahoodu ay markaa yacni jeclaysanayso ayaa la yidhaahdaa ayb waxyaabaha ay nafahoodu jeclaysanayso oo aynan diin iyo rusushoodii aynan ula imaanin baa ahwaa la yiraa saa darteed waxa ay ka diin dhiganayaan oo dhanna dhammaantood waxaa weeyaan wax aan xaq ahayn oo baatil oo ahwaadaas unbaa diin u ah qofkii marka yidhaha nasaarada iyo yahuudda diinay haystaan oo xaq bay haystaan jannaday gelayaan waa mu'miniin waa qaldan yahay waayo diin ma haystaanoo ahwaa bay haystaan ilaahayna suuratu albaqarana waataan kusoo marnay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaa'ahum baa leeyihi diintooda waa waxay naftoodu jeceshahay wax diina meel kuma hayaan oo xaq ah ayb walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahlu kitaabka ahwaa'dooda ha raacin waqul dheh aamantu waxaan rumeeyey bimaa kii baan rumeeyey anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin kitaab ah kelmadanna marka de baatilkoodana waa looga fakanayaa xaqna lagu inkiri maayo oo markaa nebiga waxaa la amray inuu yidhaahdo wixii alla soo dejiyaan anigu rumaysanahay macnaha marka meeshaa ku jiraa waxay tahay wixii ilaahay aanu soo dejinin oo idinka aada kitaabkii alla ku darteen kaas aniga ma rumaysnin waay aamantu bimaa anzala allahu markaad tiraahdeen wixii xaqa waa rumaysay waay ila ilaahay xaq unbuu soo dejiyey waana sida nala amray waayo ahlu kitaabka markay wax shee sheegaan in marka idaa xadatakum ahlu lkitaabi ahlu kitaab hadday wax idiin sheegaan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum yani wax diin ah hadday idiin sheegaan oo nebigeennaa sidaa ahaa iyo diintii sidan bay ahayd iyo qisas diini ah markay idiin sheegaan waxaad tirahdaan ha rumaynina hana beeninina waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaahi wabimaa anzal allaan rumaynay iyo wixii uu soo dejiyey marka baatilkoodiina waad ka baxsatay xaq ayaga ay sheegi lahaayeenna ma aadan inkirin waa tacliim marka aada u muhiimsan oo laysa siinayo waqul dheh aamantu waan rumeeyey bimaa kii ayaan rumeeyey biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin kitaab ah wa umirtu waxaa la ifaray liacdila inaan u cadaalad falo lian acdila baynakum idinka dhexdiina idinka ahlu kitaaba inaan idin cadaalad falo ayb macnaha marka liacdila baynakum waxay tahay idinka waxa aada samaynaysaan oo baqyi ah idinku samayn maayo iyo waxyaabaha aniga oo markaa yacni waxaan idiin samaynayaa waxay tahay dariiqada uu rabbi subxaanahu watacaala haddaad iisoo xugun tagtaan sidii alle uu tilmaamay uu soo dejiyey un baan idinku maamulayaa ayb wa umirtu waxaa la ifaray liacdila inaan lian acdila inaan cadaalad falo baynakum idinka dhexdiina ayb macnuhu marka waxaa weeyaan wa amaranii rabbii rabbigay wuxuu i amray an acdila baynakum inaan dhexdiina ku cadaalad falo macshara alaxsaab idinka marka yahuudiya nasaaro kooxihiina ah oo markaa fa asiira fiikum jamiican bilxaqi dhammaantiin waxaan idinkula soconayaa oo aan yacnii idinku dhaqayaa xaqa aladii amaranii bihi rabbigay uu i amray wabacahanii biducaa'i ilayhi rabbina uu igula soo diray inaan dadka ugu baaqo oon ugu yeero marka qofkooda kelmadda cadaaladda la yidhaahdo waa caam waa shaamilun liljamiic muslimkaa cadaalad lagu dhaqayaa gaalkiibaa cadaalad lagu dhaqayaa cadaaladduna waa maxay alxukmu bikitaab illahi taasaa marka cadaalad ah oo ilaahay subxaanahu watacaala in looga dambeeyo xugunka hadduu yahay muslim iyo haddii uu gaal yahayba wixii ilaahay ka faray in laga sameeyo taas baana marka cadaalad u noqonayso ayb waana midda suuratu lmaa-ida iyo aan kusoo marnay walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa iyo aayadda iyadana suuradda bilowgeeda ahaayo walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjidi alxaraami an tactaduu dad inay masjidulxaraamka idiin diideen oy idinka celiyeen yaynan idinku xambaarin idinku inaad ku xadgudubtaan ayaga marka meeshaa ibnu kathiir wuxuu dhihi wuxuu yidhi cadaaladdu marka waa waajib cala aljamiici qof kasta waa ku waajib liljamiici qof kasta waa u waajibaysaa fii kulli amrinna waa ku waajibaysaa ayb wixii cadaaladda ka baxsanna waxay noqonayaan guluwi imaa ifraad wa imaa tafriid labada unbay noqonayaan marta markaa nebigu wuxuu leeyay sal waxaa la amrayaa wa umirtu waxaa tiraahdaa baa la yidhi wa umirtu waxaa la ifaray liacdila lian acdila inaan cadaalad falo baynakum idinka dhexdiina allahu macbuudka dhabtae xaqa lagu caabudo een aniga caabudayoon dadka ugu yeerayo rabbunaa waa kanna abuuray oo na leh oo na maamulayo iyo wa rabbukum idinka kan idin abuuray oo idin maamulayo idin leh lanaa innaga waxaa noo sugnaaday oon leenahay acmaalunaa acmaasheenna walakum idinkuna acmaalukum baad leedihiin baraa-a ku jirta marka meesha lakum diinukum waliya diiniyoo kala wa oo markaa yacni idinkana midiinaas baatilkaad ku taagan tihiin anigana middaa xaqee tawxiidkan ku taaganahay wax laysku dhex dardaray oo yahuudiyad iyo islaam laysku dhex qasaa ma leh laa xujata dood iyo khusuumo baynanaa annaga iyo wa baynakum dhexdiina ma ahaanin sababta waa maxayna aayaddan marka daahirkeeda waxay u eg tahay wax xujo aba inaan markaa yacnii aan la oogeynin ee dagaalkana waxaa ka horeeya in xujo la oogo ee laa xujata baynanaa wa baynakum macnaheedu see noqonaa marka macnaha waxaa weeyaan laa xujata baynanaa wa baynakum ay liduhuuri amrikum arrintiinu waa caddaatay annahu calaa sabiili اlbagyi waalcadaawati fi diin illahi waa la idiin sheegay diintii waa la idiin fahamsiiyey xujadii waa idinku oogantay collaytan iyo waxaad la soo taagan tihiin iyo gardarro ee marka dood danboo dhiman ma leh waay ee macnaha ma laga wado wax doodoo dhanba waa xiran tahay ma aha walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan baa ilaahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan marka midaasi waxay tahay de marka xujo la oogayo waa loo baahan yahay oo qofka hadduu qof iska khabardaara yahay ama uunan si fiican wax u fahmin oo kale ama aan diinba soo gaarin dood waa lala yeelanayaa baatilka uu haysto inuu baatil yahay baa laga dabageynaya ee kuwan marka waxay tahay idinku amarkiina waaba iska cad yahay waay baqyi iyo gardarro iyo collaytan ayaad la soo istaagteen marka arrintiini baqi iyo cadaaway ku dhisan tahay wa calaa ariiqi shubhati shubhana waa ku taagan tahay walaysa dalika calaa ariiqi jihati taxriimi iqaamati lxujati ma aha aayadda xujo yaan la oogin macnaheedu sidaas ma aha ayb waayo nebigu sal ll ly slam maba dagaalami jirin ilaa uu dadka dacwada uga hormariyo qoladii marka dacwada ay u horumartay waa dhici kartay mararka qaar nebiga iyagoon ogeyn inuu gaado oo markaa yacni uu la dagaalamo sidii reer banilmustaliq oo kale laakiin dacwaa u horeysay kuwaasi ayb laa xujata xujo baynanaa inaga iyo baynakum idinka dhexdiina ma ahaanin allaahu alle yajmacu waa kulminayaa waa ururinayaa baynanaa annaga iyo yani innaga waana ururinayaayo qiyaamaha maxsharkeeda yaana lagu soo ururinayaa dhammaanteen wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ahunbaa almasiiru ahaanshadu ay ahaatay oo meesha loo ahaanayo ilaahay xaggiisa unbay ahaatay waaladiina yuxaajuuna fi llahi min bacdi ma stujiiba lahu xujatuhum daaxidatun cinda rabbihim waaladiina kuwii yuxaajuuna doodayeen fi llaahi fii towxiid illaahi ilaahay towxiidkiisa kuwii ka doodayay min bacdi maa kolkii ka gadaale ustujiiba la ajiibay lahu lilaahi alla la ajiibay ama lahu litowxiidillaahi la ajiibay markii la ajiibay ka gadaale oo ay dadku aqbaleen oo ay qaateen kuwa dooda ka keenayay xujatuhum kuwaa xujadoodu daaxidatun mid baatil ah waaye oo tegayso cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa calayhim dushooda waxaa ahaaday qadabun cara alla ayaa korkooda ahaatay walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adayg badan waladiina kuwa yuxaajuuna doodayaan fi llaahi fii diinillaahi ama fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa ama diinkiisa kuwa ka murmaayo qataada wuxuu yidhi humulyahuudu waa yahuud dooda ay fureenna waxay ahayd inay nebiga ku yiraahdeen iyo muslimiinta kitaabunaa qabla kitaabikum wa nabiyunaa qabla nabiyikum fa naxnu khayrun minkum kitaabkeennaa idinka horreeyey nebigeennaa nebigiina ka khayr badan inagaa marka nbigii nebigeennaa nebigiina ka horreeyey inagaa marka idinka khayr badan dooduu marka taas waaladiina kuwa yuxaajuuna doodayaan fi llaahi fii towxiidillaahi ama fii diinillahi ilaahay diinkiisa kuwa ku doodayo min bacdi maa kolkii ka gadaale ustujiiba lahu la ajiibay markay dadku aqbaleen oo ay ajiibeen ka gadaale ayb markay dadku ajiibeen oo islaameen oo diinkii alle ay soo galeen waxay usoo galeenna liduhuurihi xujadiisa iska muuqato markaa kadib kuwa dadka inay qalloociyaan oy fidneeyaan rabo oo markaa kuwa xujadooda xujatuhum xujadoodu daaxidatun ay baatilatun mid baatilo baaba-san waay cinda rabbihim rabbigood agtooda mid yani xujadoodu waa mid tegayso oo baaba-ayso wacalayhim waxaa korkooda ahaaday qadabun cara ayaa dushooda ahaatay oo rabbibaa adduunyada ugu caroonayo korkeeda walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag waa dadka mar walboy diinta faafto in ay dadku gelayaan arko barnaamijyo iyo xujaj iyo shubuhaad u keeno oo markaa yacni cariga korkiisa kasoo buuxiyo dadkaas islaamka qaatay ama islaamnimada yacniba jecel ee iyagu ku qancay ayay quluubtooda rabaan inay shaki iyo shubha ay geliyaan kuwaa marka xujajkoodu macno weyn ma leh oo way baaba-ayaan ayb marka waxay isugu jiraan dabcan de kuwaasi gaaladii iyo waxay isugu jiraan ama ha ahaadaan ahlukitaab ama mushrikiina iyo munaafiqiinta waayo munaafiqiinta laftooda sidaas oo kale ay ahaayeen walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag allahu aladii anzla alkitaaba bilxaqi wاlmiisaan allahu macbuudka dhabtaa aladii macbuudkii weeyaan anzala dejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey bilxaqi xaq la soo dejiyey ama bilxaqi multabisan xaal uu ku dheehan yahay bilxaqi xaq iyo wlmiisaana cadaaladda soo dejiyey miisaanku cadaaladdaa laga wadaa leanna aaladan wax lagu miisaamo sinaan iyo cadaalad iyaa ka muuqato wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey adiga lacala asaacata lacala majii'a saacati saacadda imaatinkeeda qariibun mid dhow inuu yahay maxaa ku ogeysiiyey ayb waa la weyneynayaa marka shanigeedaa la weyneynayaa saacadda yastacjilu waxaa degdegsanayo bihaa saacaddii waxaa degdegsanayo aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bihaa bisaacati saacaddii iyo wladiina wladiina kuwii dhe istinaaf waay wladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna mushfiquuna kuwii baqaya waayo oo cabsanayo minhaa saacadda ka cabsanayo wayaclamuuna waxay ogyihiin annahaa saacadda alxaqu inay tahay mid dhab ahoo ay imaanayso oo aan shaki ku jirin alaa hooy ina aladiina kuwa yumaaruuna murmayaan oo doodayaan fi saacati saacadda shanigeeda kuwa ku doodayo la fii dalaalin baadi dhexdeeday ahaadeen baadida oo baciidin aada u fog allahu macbuudka dhabtaa aladii macbuudkii weeyaan anzala alkitaaba kitaabkii soo dejiyey bilxaqi kusoo dejiyey waalmiisaana miisaankana soo dejiyey miisaanka marka aayadan akharulmufasiriin waxay leeyihiin waxaa laga wadaa alcadlu cadaaladdaa loo jeedaa inta badanna qur-aanku miisaanka iyo marku ka hadlo cadaalad inuu in laga wadaa badan ayb suuratu raxmaan iyo suuratu suuratu lmudafifiin waidaa kaaluuhum ow wasanuuhum yuqsiruun iyo meelahaas ayaa marka miisaanka oo aaladda wax lagu miisaamo loo jeedaa hadda lafteeda tan haddii miisaanka aaladda wax lagu cabiro xataa lagu fasiro wax dhiba male laasimka miisaanku waxa uu yahay cadaalad unbaa loo jeedaa oo laga wadaa ayb marka ilaahay kitaab ayuu la soo degay ayuu soo dejiyey ayuu soo dejiyey iyo walmiisaana cadaaladna waa soo dejiyey oo cadaaladdii marka dulmigay kasoo horjeedaa dulmina aasaaskiis waxaa weeyaan shirki wixii ilaahay lahaa in cid kale wax laga siiyo waxaa kaloo kusii hoos jiro bani aadamkii oo la dulmiyo oo wax allaale wixii qofku uunan yacni shayga booskiisa uu lahaa sharcan boos aan ahayn haddii la dhigo ayaa markaa cadaaladda cagsigeeda la sameeyey taabuu marka qur-aanku uu ka horjeedaa wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacala saacata lacala majii'a saacati saacadda imaatinkeeda qariibun mid dhow inuu yahay bal taa maxaa ku ogeysiiye sidaa marka inay yacni laga yaabayo qariibun marka saacata oo hadda iyadoo ta ku jirto ayaa qariibuntii waa layska tadkiiriyey laba macnoba waa iskaga jirtaayo saacaddu muanath xaqiiqi a ma aha mar haddaynan muanath xaqiiqiya aynan ahayn in laga gooyo iyo in lagu daro labada waa iska bannaan tahay amaba in la yidhaha asaacata mudaaf in lasoo qadaro oo lacala majii'a saacati in la yidhaha qariibuntana majii'a oo u laabta markaa labadaasiba marka waa laysaga tawjiihin karaa yastacjilu bihaa yastacjilu waxaa la degdego oo degdegeeda dalbo bihaa bisaacati saacaddii aladiina kuwa laa yu'minuuna bihaa aan rumaynaynin isticjaalkoodana da qur-aanka siyaabo badan buu uga hadlayoo wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin ay leeyihiin isticjaalkaasna waxaa dimnisan oo u wataa inkaar saacadda ha timaado may timaado goormay imaanay markay leeyihiin ma jirtay ka wadaan oo warkoodu marka waxa uu yahay hadday saacaddu jirto oo ay xaq tahay may saacaddii timaado waa tanaayeen yastacjilu biha aladiina laa yu'minuuna biha marka la leeyahay waxaaba ku dhex isticjaalka ayaa waxaa ku dhex jiro inkaar yastacjilu waxaa degdegsanaya bihaa bisaacati saacaddii aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bihaa iyada saacaddii waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey mushfiquuna kuwii baqaya waay minhaa saacaddii ka baqaya xaggeeda saacaddii inay hal mar ku timaado ayay ka baqayaan walidaalika marka mushfiquuna minhaa marka la yidhi waaba rumaysan yihiin soo maaha marba hadday ka baqayaan oo cabsi ay ka qabaan waa aaminsan yihiin saacaddu inay imaanayso marka wayaclamuuna waxay og yihiin oy ogaanayaan annahaa saacaddu alxaqu inay tahay dhab inay tahay oo xaq ay tahayna way garanayaan ay annahaa aatiyatun inay imaanayso mid imaanaysa ay tahay laa rayba fiiha wax shakiya dhexdeeda uusan ahayn alaa hooy ina aladiina kuwa yumaaruuna doodayaan fi saacati saacadda kuwa shanigeeda ka murmayo lafii dalaalin bay ku sugan yihiin baadi dhexdeeda baadida oo baciidin aada u fog labadaa qolo marka saacadda siday ku kala yihiin sidaas waay suuratu lfurqaanna waa kusoo marno bal kadabuu bisaacati wa actadnaa liman kadaba bisaacati saciiran isticjaalkan marka waa takdiib iyo inkaar aayaddaas kalaa marka lagu fasira allahu latiifun bicibaadihi yarsuqu man yashaau wahuwa alqawiyu lcasiiz allaahu alleh latiifun mid turid badan waaye bicibaadihi addoommadiisa u turid badan yarsuqu waa arsuqayaa man buu arsuqayaa yashaau uu doonayo wahuwa alle isagu alqawiyu waa alle xoog badan oo awood badan alcasiizu addoomihiisa ka adag bicibaadihida marka halkan latiif marka waxaa weeyaan barun bimacnaa allaahu latiifun ay barun ilaahay waa mid ixsaan badan bicibaadihi buu u ixsaan badan yahay bicibaadihida marka laba tafsiir baa ku jirto in laga laga macneeyo cumuumka oo la yidhaha addoommada oo dhan baa loo jeedaa gaal iyo muslim faajir iyo qof markaa yacnii rabbigii adeecsan labadaba marka sidaa marka laga macneeyana qariino waxaa u ah yarsuqu man yashaa uda dambe waayo gaal iyo muslimba ilaahay baa arsuqo waa ixsaanka oo u falaayay ka mid tahay marka calaa hada marka waa caam bicibaadihida ayb albaru walfaajiru labadaba waa soo gelayaan markaana waxay leeyiin liannahu lam yaqtulhum juucan kulligood baahi uma dilin risqigiisay cunayaan gaalka iyo muslimka labadaba ayb bal yarsuquhum qariinada marka yarsuqu man yashaau daba tafsiirkaa marka muqaatil ibnu sulaymaan ayaa wato iyoiyo a-imo kaleba tafsiirka labaad waxa uu yahay allahu latiifun bicibaadihida in laga dhiga marka bicibaadihi mu'miniinta bis in loo jeedo ilaahay mu'miniinta bis unbuu u turayaa ay barun biwliyaa'ihi waxaa laga wariyey marka cataa iyo keyrkii walaa lutfa yani waxaa yidhaha iyaga sidaa cataa ayaa laga wariyey tafsiirkan bicibaadihida in mu'miniinta laga macneeyo mufasiriinta qaar kalena waxay yidhaahdaan walaa lutfa ilaa maa aala ila araxmati lutfi iyo turid iyo ixsaan maba jiraba ilaa wixii naxariis un ku dhammaado gaalkan marka haddii cunto la siiyo oo risqi la siiyo waa iska istidraaj arsuqidda gaalka ilaahay uu arsuqayo waa istidraaj istidraajkuna waxaa laga wadaa sabaansab waa loo daadinayaa waa loo daadinayaa sida uu risqiga ilaahay u kor taagan yahay ayaa marka dambe la cadaabayaa la qabanayaa mar haddii masiirkiisu cadaab yahay ee risqigaani ludfi iyo ma aha marka nacam bal wuxuu ku yahay istidraaj sidaasay dhaheen marka sideedana ziinadan ama cunto ha noqoto ama cabid ama wax la xirto ha noqoto eh dhammaantood waxaa weeyaan uun mu'miniinta xa ayaa iskale xaq u leh gaalkan marka siinta la siinayaa waa uun iska istidraaj ayb labadaas macnaa marka bicibaadihida ku jirto allaahu alle latiifun mid turid badan waayo bicibaadihi addoomihiisa u turid badan yarsuqu waa arsuqayaa man ayuu arsuqayaa yashaa-u uu doonayo wahuwa alle alqawiyu weeyaan alla adoomadiisa alla xoog badan weeyaan alcasiizu addoommadiisa ka adag man kaana yuriidu xarha alaakhirati nasid lahu fii xarhihi man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo xarha alaakhirati aakhira kasabkeeda iyo camalkeeda nasid siyaadinee lahu isaga u siyaadinee fii xarhihi camalkiisa u siyaadinee waman qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo xarha dunyaa adduunyada camalkeeda oo camalkiisa oo dhanba adduunyo uun ku rabo nu'ti siineehi isaga minhaa adduunyadii xaggeeda ka siinee wamaa lahu uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada yacnii dhexdeeda min nasiibin wax nasiiba uguma sugnaanin oo aakhira wax nasiiba ku heli maayo man kaana yuriidu xarha alaakhirati alxarhu asalka waa waxa la qodo ee dhulka la geliyo ee la beero yacnii marka beer aakhiro qofkii rabo beertii marka de aslu aslulmakaasib dadku waxyaabaha kasabkooda iyo meelaha ay wax kasoo kasbaan asal waxaa u ah dhulka beeraha sidaas baa marka acmaashii iyo kasabkii oo dhan ayaa marka beerihii loo soo celiyey hadda macnaha aayadda loo jeedaa waxa uu yahay man kaana yuriidu camala alaakhirati waay wa kasbahaa kasab aakhiro iyo camal aakhiro qofkii rabo camalkii marka ama kasabkiibaa waxaa laga dhigay xarfi iyo beer walidaalika waxaa la yidhaahdaa ya fulaanun yaxrusu liciyaalihi hebel ilmihiisa usoo kasbayaa waa usoo shaqaynayaa wayaxtarisu waa yacnii noloshooda usoo kasbaa ayb marka xarha alaakhirati marka camal alaakhirati unbaa loo jeedaa walidalika xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa asdaqu lasmaa'i magacyada midka ugu run sheegid badan oo bani aadamka tilmaantiisa ugu run sheegidda badan xaarithun wa hamaam ayuu nabigu yidhi sal ll ly slam xaarith muxuu ka tarjumaa bani aadamku inuu shaqaynayo ima ila alkhayri wa ima ila shari bani aadam meel taagan ma jiro oo camal la-aan wahamaamunna waa inuu hami iyo himilo inuu leeyahay labadaa marka bani aadam kasto tilmaanay u tahay bani aadam magacee run ka sheegaya marka la yidhaha xaaris iyo hamaam waan ayb marka allah wuxuu leeyahay man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yuriidu inuu doonayo xarha alaakhirati aakhirada camalkeeda nasid lahu u siyaadinee mankaasi fii xarhihi camalkiisa u siyaadinee waanu u siyaadinaynaa wy marka nasid lahu fii xarhihi macnaheeda see noqona ay uciinuhu calaa cibaadatii cibaadadeydan ugu kaalmaynaa waay qofkaas ruux hadduu ikhlaas iyo aakhira doon aakhira doonid ay ku jirto ilaahay baa u siyaadinayo acmaashii marka waa loo badinayaa waa la waafajinayaa wuu ugu kaalmaynayaa rabbi subxaanahu wa tacaala marka ikhlaaska ahmiyadda uu leeyahay aayadda tuse waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu yuriidu inuu rabo uu doonayo xarha dunyaa adduunye camalkeeda nu'tihii siinee isaga minhaa adduunyadii baan ayaan xaggeeda ka siinaynaa waa siinaynaa ada halkan waa idlaaqan tahay fii suurati lisraa-na waa la qeyday man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid huma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura qofkii adduunyadan degdegaysa rabo waa usoo dedejinaynaa buu alla yidhi dhexdeeda wixii aan doonno midkaan doonno adduunyada lafteeda qof kastoo raba layskama siinayo ciddii ilaahay uu doono iyo intuu doono ayuu ka siinaya halkan marka waa idlaaqan tahay halkaasna waa lagu qeyday wamaa lahu uma sugnaanin fil aakhirati aakhirada dhexdeedana min nasiibin uguma sugnaanin oo wax nasiib ah kuma laha xadiidkii ubay ibnu kacab ayaa wuxuu ahaa nabigu sal ll ly slam uu yidhi bashir hadihi lummata ummadan u bishaaree bisanaa waalrifcati wاlnasri wاltamkiini fi lardi sarayn guul iyo inay dhulka makansadaan ummadda ugu bishaaree baa nebiga lagu yidhi faman camila minhum camala alaakhirati liddunyaa lam yakun lahu fi laakhirati nasiib ninkii iyaga ka mid ah oo camal aakhiro adduunyo darteed u sameeyo aakhiro wax nasiiba ku yeelan maayo oo camalkaas ah camalkaas uu ikhlaaska uga tegay ee uu adduunyada ku doonay ama uu dad isku tustusay wax uu ka helayo ma leh acmaashiisa kale ee ikhlaaska uu ku sameeyey laakiin wax waa ka helayaa ayb waayo markaa de qofku waa dhici kartaa isagoo muslim ah in fii bacdi acmaalihi ikhlaaska uu ka tago acmaashiisa qaarna ikhlaaska ay waafaqsan tahay marka aada iyo ummaddan lafteeda tamkiinkeedaaba waxaa lagu xiray inta ay diinta u socdaan oo ay diinta ilaahay dartii ay wax u sameynayaan mar haddii marka adduunyo iyo sharaf raadin iyo maal raadin iyo baqyi iyo gardarro iyo uu soo galo ee rifco iyo tamkiin ma la arkaayo mana la helayo am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah am lahum bal e alahum miyay leeyihiin iyagu shurakaau miyay leeyihiin kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ay wax la wadaajiyaan kuwaas oo sharacuu lahum iyaga u jideeyey min addiini diinka xaggiisa uga jideeyey maa shay lam ya-dan ounan amrin bihi maagaba allaahu alla ounan amrin markaa markuu alla ka soo hadlay isaga tashriiciisa oo sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan uu soo yidhi sharcigaas waa kii ilaahay subxaanahu watacaala halkan marka ilaahay wuxuu uga hadlayaa kuwa marka wax aan alla amrin cibaado kaga dhigto alle iyo rasuulkii waxaan lala soo dirin kuwa diin ka dhigta oo ku cibaadaysto ayaa waxaa la leeyahay maqolo kale oo ilaahay wax la leh oo iyaga u jidaysay miyaa jirta wuxuunan alla farin aayaddan marka waxay asal u tahay cibaadada inay asal ku tahay almancu al aslu fi lcibaadaati almancu cibaado iyo diin marka la rabo oo yacnii ilaahay la caabudayo waxa rabbi lagu caabudayo waa inaan la samey karin ilaa inuu rabbi amra ma ahani waxaad ku cibaa warka marka lasoo koobaa waxa uu yahay waxaad ku cibaadaysan kartaa wixii rabbi subxaanahu watacaala uu ku amray waxaan rabbina ku amrin rasuulkiisii aan ku amrin haddaad ku cibaadaysato meel cidlaad ku dhegan tahay al aslu fi lcibaadaati almancu cibaado asal waxay ku tahay maya inaan la samey karin ilaa midii ilaahay soo amray maaha haddii marka laba qof ay doodaan oo mid uu yidhaahdo iyadoo cibaado la samaynayo mid uu yiraha war cibaadadan maxaa u daliil ah kan kalena uu leeyahay maya cibaadadani daliil uu keeni waayo oo isaga un ay la noqotay inay wax fiican tahay ama ilaahay baa loogu dhowaadaa uu leeyahay laakiin daliil uunan u haynin qaala allahu iyo qaala rasuuluhu uunan u haynin iyo ijmaacii ummadda iyo aan u haynin qofkaasi labadooda kee saxan marka kan diidayo ee dhahayo daliilkeen ayaa saxsan hadhow marka hadday labadoodu mid kastaa uu yidhaahdo adna keen adna keen yaa laga rabaa marka labadooda daliilna kan cibaadada samaynayaa daliil laga rabaa leanna maxaa yeele adiga yaa kuu diray cibaadadana hortaal am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaahu waxaan ilaahay kuu dirin maku cibaadaysa kartid ninka cibaadaysanayo intaadan cibaadaysanin marka hore waxaad fiirisaa maxaa cibaadadan mustanadkeedu yahay maxaa u daliila cagsi waxaa ah waxyaabaha aan cibaadaadka ahayn oo aan hadda ilaahay loogu dhowaanin oo laca yani cibaado aan ahayn kuwaasi asal waxay ku yihiin alibaaxa waxaana la yidhaha al aslu fi lashyaai alibaaxatu ashyaadu waxay asal ku yihiin ibaaxa iyo bannayn inay bannaan tahay suuqaas nin ganacsanaya hadduu nin u yimaado uu yidhaha war ganacsigaagu waa xaaraan yaa daliil laga rabaana ninka xaaraanta wataa laga rabaa daliil waayo ninkaani asal waxaa ah siduu doono inuu u ganacsan karo ilaa inuu ilaahay ka reebay ma ahani marka wixii tan aada diidaysaa tii ilaahay reebay miyaa mase ma ahan adaa laga rabaa marka inaad soo sugto laba aayadoo qur-aanka ku jirtaana tusayso mid waa tan cibaadaadkay ka waramaya midna suuratu yuunus aan kusoo marnay oo iyadu waxay ahayd qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun waxaan aada leedihiin waa xalaal waa xaaraam ilaahay maa idiin idmayna taxriimka xaggee ka keenteen qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waaطayibaati min alrisqi yaa diiday suurat lancaamna wax badanaan iyada lafteeda soo marnay oo ay mushrikiintu marka laba shay bay jamciyeen cibaadaadkooduna waa waxaas bidacda ah wixii ilaahay u banneeyey ee asalka ibaaxada ahaana iyagaa iska xarimay wa qaaluu maa fii butuuni hadihi alancaami khaalisatu lidukuurina wa muxaramun cala aswaajina wa qaaluu hadihi ancaamun waxarhun xijrun laa yadcamuhaa ilaa man nashaau waxyaaba ilaahay u banneeyey bay iska xarimeen marka labada arrinba marka waa laba arrin oo khatar ah ummaddan lafteedana ummadahaas hore ayay uga daydeen qaar badan oo ka mid ah dad badan waxaad arkaysaa cibaaday ku jiraan waxaan ilaahay baan ugu dhowaanayaa bay leeyihiin haddii la su-aalo daliilkaagii ma iska fiirisay maba hayaba daliil wuxuu ku leeyahy nebiga ma samaynin mana amrin laakiin khayr waayuu leeyahay laakiin khayr waayo nebigii ma samaynin ma amrin saxaabadii meelay waji warkoodii oo uga jira ma leh see haddana khayr ku tahay dhinaca kalena dad waxaad arkaysaa dhahayo annaga hilibkaas waa ka caagannahay iyo annaga waxaas ma cunno iyo hebel hadduu laftaasi cuno isaga dhan baa yacni jiranayo iyo wax ma ahan xataa oo tajaarib wadata ma ahan ee wax iska waxaa weeyaan ictiqaad qofku iska dhaadhiciyey waay ee kuwaasina waxay gelayaan marka qul allaahu adina lakum am cala allahi taftaruun iyadoo lafteeda waayo inaad ictiqaadiso waxaan reer hebel haddaan nahay waa naga xaaraan in la ictiqaadiyo waa khatar iyada lafteeda marka ayadan macnahaas weyn ayaa ku jira marka waxyaabaha marka qofka dadku waa labo muqallid qof iska ah iyo qof mujtahid ah ninka mujtahidka ah ee nusuusta intuu fiiriyo axkaamta kala soo bixi karo haddii intuu xugun kala soo baxo aayadda xugunkaasna fil xaqiiqati khalad uu yahay miyaa la leeyahay ninkaasi sharcibuu samaystay maya la dhihi maayo waayo wixii ilaahay u diray buu sameeyey isaga oo waxaa la amray maadaama uu qof mujtahida uu yahay waxaa la amray inuu aayaddaa iyo xadiidkaas inuu intuu fikirkiisa iyo juhdigiisa geliyo ee uu marka markaa yacni axkaamta uu kasoo bixiyo haddii marka soo bixintiisii uu ku gafay hal ajar uu leeyahay xadiid camr bn alcaas saasuu sheegayaa ida ijtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraani waida ijtahada faakda'a falahu ajrun waaxid ninkaa marka ilaahay intuu u diro ijtihaad inuu gafaayana uu sheeg la sheegay weliba ay dhici karta inuu gafo haddana in la yidhaha markaad gafto nin musharica baad noqotay oo waad gaaloobaysaa taas sax ma noqonaysa ninka mujtahidka isagoo halkaasu jooga muqallidku isagu waxaa weeyaan ninaan aayadda iyo xadiidka waxba kala bixi karin waa caamo ilaahay muxuu amray fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ninkaa hadduu marka su-aalo qof mujtahidoo caalima oo caalimkii u fadwoodo fadwadiina ku dhaqmo fatwadaasina ay khalad ayay khalad noqoto ninkan muqalidkama waxaa la leeyahay ilaahay yacni qof musharica oo sharci degsadaad raacday miyaa la dhahayaa maya xukunkaas sidiisuba saddex nooc ah alxukmu lmunazal iyo alxukmu lmu'awal iyo alxukmu lmubadel saddexdaas u qeybsamaa alxukmu lmunazal waa aayadda iyo xadiidka weligood qalad noqon maayaan alxukmu lmu'awalna waxay tahay waxa laga soo dhex bixinayo nusuusta laga soo dhex saaranayo ee qofka yacni caalimkaa uu ka istimbaadayo aayadda ama xadiidka xukunka mu-awalka marka khada iyo sawaab labadaba yeelo karaa leanna qofkan mujtahidka yukhdi wa yusiib waa bani aadam isagan alxukmu lmubadelna waxaa la yidhaahdaa inaad adiga intaad wax iska qorqorato ama adigiioo jaahila aad tiraa ilaahay sidaanuu yidhi shareecada islaamka saanay qabtaa xukunka ilaahay waa saan diinta islaamka waa saan ayaad leedahay mana ahan adiga marka ma baxsanaysid waayo mujtahid haddaadan ahayn xukunkii ilaahayna aada wax u nisbaysay rabbi aada xugun u nisbaysay xukunkaa haddii uunan sidaas ahayn waa ku dambaabaysaa waana mubadel waxaad samaynayso tabdiil waxaa laga yaabaa marka xukunka mubadelkaa dad badan inay meelo kale ka fiirinayaan ayna dhici kartaa isaga laftiisa inuu ku jiro waayo qofku isagoo aan ahal u ahayn istimbaad iyo ijtihaad haddii uu shareecada been ka sheego uu yidhaha diintaasaan qabto diintuna aynan qabin mubadelo waa mubadil waayo sharci aan ilaahay kiisii ahayn buu sharci alle ku sheegaya kaasayna culummadu ku macneeyeen alxukmu lmubadelka midkan dadku ay qorqortaan oo ay yacnii iyagu maskaxdooda kasoo hindisaan oo laysku dardaro shara diimaha iyo maskaxda waxa laga keensado iyo dhaqamada iyo caadaadka iyo inta la jamciyo buug lagu ururiyo oo la yidhaahdo dadka buuggaas ha u xugun tagaanna xugun oo markaa yacni sidaa uu yahayna kaasina wax bannaan maaha waanan kasoo hadalnay xugunkiisa iyo dadka waxaas ka shaqeeyo iyo oo waxaan u jeedaa kuwa qoro waxaasoo shuruucda yacni qawaaniinta noocaas oo kalea dejiyo oo dadka ku ilzaamiyo waxa ay yihiin ayb marka alla wuxuu leeyahay am lahum am lahum bal e alahum ma leeyihiin iyagu shurakaa-u miyay leeyihiin kuwo ilaahay ay wax la siinayaan wax la leh asnaam waayo asnaam miyay aaliha miyay leeyihiin aalihada oo sharacuu lahum sharacuu jidaysay lahum iyaga u jidaysay iyaga mushrikiinta ah min addiini diinka xaggiisa iyo cibaadada maa shay lam ya-dan ounan idmin bihi maagaba allaahu alla ounan idmin walowlaa kalimatu lfasli walowlaa haddii lala-yahay kalimatu lfasli kala saaridda kelmadeedii haddii lala-yahay inay marka taasi alla uu dibdhigay oo aakhiro uu u dibdhigay taa haddii aynan jiri lahayn laqudiya beynahum waaba la kala xukumi lahaa dhexdooda marka kalimatu lfasli waxay tahay alcidatu biana alfasla yakuunu fi laakhira kalimatulfasli marka waa ballanqaadkii alla uu ballan qaaday dadka aakhiro in lagu kala saari doono takhii ballantaas oo dib loo dhigay oo aakhiro la geeyay haddaynan jiri lahayn la qudiya beynahum waa la kala saari lahaa waa la kala xukumi lahaa dhexdooda wa ina aldaalimiina kuwa shirkiga falay lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo tara daalimiina mushfiqiina mimaa kasabuu taraa waad arkaysaa aldaalimiina kuwa dulmiga falay ayaad arkaysaa mushfiqiina xaal ay yihiin kuwii cabsanayo mimaa kasabuu wixii ay kasbadeen darteed u cabsanayo mimaa kasabuu min ajli kasbihim kasabkooda iyo waxa ay shaqaysteen darteed yay u baqayaan walxaal huwa kay shaqaysteen abaalmarintiisuna waaqicun midkii dhacaya waayo bihim ay calayhim iyaga korkooda kii ku dhacaya waayo walxaal huwa damiirku marka wuxuu u noqonayaa wixii ay kasbadeen jazihiisa wa huwa ay jazaa-u maa kasabuu waxay shaqaysteen abaalmarkiisa waaqicun midkii dhacaya waayo bihim iyaga ku dhacaya waayo yani waxa ay shaqaysteen jazi abaalmarintii ka dhalatay waa ku dhacaysaa korkooda kuwii la kulmaya waayo waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban sameeyey fii rawdaati aljannaati beerayaalihii cagaarkooda dhexdooda ayay ahaanayaan marka rawda asalkeedu waa meesha cagaaran oo dooga aho indhuhu ay jecel yihiine aada loogu raaxaysto oo dalxiiska iyo tamashlaha iyo loo tago way marka fii rawdaati aljannaat aljannaat waa jamcu jannatin waana beerta marka beerihii cagaarnaa ee daawashada iyo dalxiiska loo tegayay dhexdeeday ku sugan yihiin waay lahum waxay leeyihiin maa yashaa-uuna maa waxa yashaa-uuna ay doonayaan bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtooda iyo uga sugnaaday oo ugu sugnaaday kaasi dalika kaagaasi huwa isagu alfadlu weeyaan fadli dheeraad alkabiiru ee weynin badan way fadli weyn way dalika kaagaas oo in sidaa loo abaalmarinayo alladii kii weeyaan yubashiru llaahu alla uu u bishaaraynayo cibaadahu addoommadiisa oo ugu bishaaraynayo alladiina addoommada oo aamanuu rumeeyeen wacamiluu sameeyeen alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan waa tan uu rabbi ugu bishaaraynayo qul waxaad tidhaahdaa laa as'alukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda idinku su-aalan maayo ajiran wax ujra ah ila almawaddata laakin as'alukum waxaan idin weydiinayaa o idin su-aalayaa almawaddata kalgacayl iyo jacayl yaan idin su-aalayaa fi lqurbaa liqaraabatii aniga qaraabadeyda fiikum idinka dhexdiina ahaatay yaan kalgacayl idinku su-aalanayaa aayaddan marka qul laa as'alukum calayhi ajranta ilaa afar tafsiir ama saddex baaba ku jirto tafsiirka ugu saxeixsan ama loo badan yahay wuxuu yahay midka ibnu cabaasna uu ku fasiray macnuhuna uu yahay nebigu wuxuu leeyahay waxaa dheh la yidhi quraysh bay ishayaan nebiga dabcan sal alla l slam oo dacwadii markuu la yimid quraysh waa kuwii ku gacan sayray markaa wuxuu le qurayshna laf quraysh ka mida ma jirin ilaa nebiga qaraabow la ahay qaraabo ayuu la ahaa ama xidid ama qaraabanimo iyo meel unbay iska soo galayeen markaa nebigu wuxuu leeyahay waxaa dheh la leeyahay wax ujro ah iyo lacag idinkama rabo laakiin hal shay baan idinka rabaa shayga aan idinka rabaa waxa uu yahay qaraabanimada aan idiin ahay aniga oo idinka dhexdiina iigu sugan intaa bis igu ixtiraama qaraabanimada keliya igu jeclaada igu ixtiraama haddaad diintii ka jeesateen shartiinnii aan idinka nabaan ka nabadgalo oo aan uga nabadgalo qaraabada aan idinla ahay darteed midaasi marka macnaheedu maaha nebigu inuu lacag warsanayo maaha wuxuu leey idaaya un bas intaasaan idin weyd lacag idinkama rabee iska keey daaya faraha iga qaada sidaana waxaa sameeyey abuu aalib abuu aalib nebiga wou jeclaa jacaylkiisuna qaraabanimou ahaa waana ku dhowray waana ku ilaaliyey waxbawna waana anfacay nebiga sal ll ly slam oo jacaylkii abuu aalib iyo ka celcelinta uu dadka ka celinayay nebigu dacwadiisa way anfacday walidaalika markii uu dhintay abuu aalib waa lagu dhiiraday nebiga sala allahu calayhi wasalam marka macnaha ugu loo badan yahay ama ibnu cabaasba uu ku fasiray kaas yacnii qaraabada aan idinla ahay baan inaad igu jeclaataanaan idin weydiisanayaa markaa maxaa dhacayo shartiina iga cishta marka yani haddaad diin igu ila fahmi weyseen tolnimada iyo qaraabanimada aan idinkaga nabadgala bis wax kale ha ii samaynin aayadaha kale marka oo suuratu lfurqaan iyo aayadihii suuratu alacraaf iyo suuratu shucaraa aan kusoo marnayo wamaa as'alukum calayhi min ajrin iyo iskama hor imaanayaan tan waayo waxa uu nebigu weydiisanayo lacag maaha iyo ujro tafsiir labaad baa jiro isaga markaa macnihiisu uu yahay qul waxaa tiraa laa as'alukum idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda ajran idinku su-aalan maayo ila almawaddata laakin as'alukum waxaan idin weydiisanayaa almawaddata jacayl fi lqurbaa fii qaraabatii aniga qaraabadeyda inaad jeclaataan oo marka qaraabadaasina waa ayo aalubeytkiisii waa nabiga sal l slam wax kale idinkama rabee aalubeytkayga jeclaada marka tafsiirka inkastoo bacdi ahli bacdi almufasiriin ay ku fasiraan haddana uu xadiid nebiga yacni laga wariyey oo saxiixana uu tilmaamayo xadiidkaas oo ah nebigu markii yowma khadiiri khum xajka markuu kasoo laabtay meel khadiiri khum la yiraa ayuu yacnii oo meel yacnii geedo iyo wax leh ahayd oo biyana balli biyo ku jiraanna leh ayuu saxaabada kula kulmay waana ayuu ku ururiyey waana la dardaarmay waxyaabihii uu marka kula dardaarmayna waxaa ka mid ahaa udakirukum ullah allaan idin xusuusinayaa fii ahli beyti ahlu beytkaygan alla idinku xusuusinayaa inaad u ixsaanfashaan kooda wanaaggale wanaaggiisa qaadataan midkooda markaa yacnii yacnii wax idinka idin xumaynayo idinku sameeyana inaad iska dhaaftaan ood aniga igu ixtiraamtaan qaraabadeyda xadiidkan marka waa saxiix aayaddana marka waa le waa lagu macnayn karaa shiicada marka da halkan waxay usoo daliishadaan waxay leeyihiin mawadada iyo kalgacaylka cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseen ayuu nebigu sidaas yiri bay leeyihiin yani qaraabadeeda wuxuu ujeedaa cali iyo faatima iyo xasan iyo xuseen iyagaas keliya marka qaraabadada nebigu intaa waa ka badan tahay way ka ballaaran yihiin adeerkiis cabaas baaba joogaba oo la dhashay aabihii la dhashay waxaa jooga xamse markaas ila aayadda waa suura suuradda waa suura makiya waa qur-aankii makaya kusoo degay waay waxaa sidoo kale xasan iyo xuseen maba dhalaninba markaas see aayadda loogu macnaynayaa wahumaa lam yuulad bacdu weli lamaba dhalin lam yuuladaa bacdu weliba lama dhalina marka ahlu beytka in la ixtiraamo oo la weyneeyo oo nebiga lagu ixtiraamo oo marka nebiga lagu saliyo iyagana lagu saliyo iyo saxaabada de taasi waxaa weeyaan waana la amray ahlu beytkana waa jacaylkoodu waa diin diintou ka mid yahay laakiin aayaddan in lagu fasiro wain kaana ahlu beytku ay sidaas mudan yihiin xadiidka uu tilmaamay haddana aayaddan oo suuraddu maki tahay in lagu fasiro xasan iyo xusein xoogaa culays baa ku jiraya ayb tafsiirka saddexaad wuxuu yahay in laga la yiraahdo qul waxaa tiraa laa as'alukum idin suaale idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati idinku su-aali maayo ajran wax ujra ah ila almawaddata laakin as'alukum waxaan idin su-aalayaa almawaddata jacayl maxaa jeclaanaysaanna fi lqurbaa alla u dhowaanshaha inaad ilaahay u dhowaataan inaad jeclaataanaan idinka rabaa tafsiirkaana xasanulbasri baa ku fasirayo waana tafsiir shaamil ah kaas tafsiirkii hore ee ibnu cabaas waxaad moodaa quraysh inuu ku socdo kan laakiin waa caam quraysh iyo keyrkood waa soo gelaya ayadda waa lagu macnayn karaa iyadana aduu saddexdaa tafsiir baa ugu weyn oo ugu muhiimsan aayadda wax lagu macneeye kan hore iyo midka dambaana u xoog badan ayb ilaada halkan ku jirtana waa istinaa oo munqaic ah oo bimacnaa marka laakin as'alukum اlmawaddata fi lqurbaa ayb marka dee ahlu beytka iyo nebiga qaraabadiisa markaan leenahay sidaas nebigu waa dardaarmay waa in la jeclaadaa markaan leenahay asxaabta ma necbin waayo asxaabtana jacaylkooda waana laga rabaa ahlu beytkana jacaylkooda waana laga rabaa qof muumina qalbigiisa ma ku kulmi karaan haa nebigayba ku kulmeenba qalbigiisayna waayo nebiga adeerkii xamse iyo cabaas iyo cali iyo wow jeclaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh soo maaha abu bakar iyo cumar iyo cuhmaan iyana waa jeclaa nebiga sal l l slam isaga qalbigiisayba ku kulmeenba saxaabadiisa iyo inuu jeclaado iyo ahlu beytkiisa waa ka yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabteyda ha caynina waa kii ka dardaarmay nebiga sal l l salam meeshaas marka de qalbi de qof munaafiq ahoo diintii ka siibtay qalbigiisaynan ku kulmaynin walidaalika shiicada waxaa astaan u ah haddaad fiirisaan wuxuu rabaa inuu nebiga ku saliyo wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam walacnat ullaahi calaa acdaa'i aali lbeyt ahlu beytka acdaa'dooda allah lacnaduu leeyahay man hum haaulaai yow ka wadaa acdaau ahlilbeyt abubakar iyo cumar ou ka wadaa abubakar iyo cumar ahlubeyt miyay cadow u ahaayeen abadan bal cumar diiwaanu lcataa markuu sameynayey ahlubeytka waa hormari iyagoo kow ka dhigay waan u badiyey waxsiinta abuubakarna waa kii yidhi aniga qaraabadeyda inaan xiriiriyo iyo qaraabada rasuulka tan rasuulka ila weyn uu yidhi agteyda ka weyn laakiin ma ka tegaayi buu yidhi wax nebigu sala allahu calayhi wasalama uu ogaa oo aniga oon yacni aan ku ogaa xagga iyo xagga uga leexan maayo waxayna arrintaasi ahayd faatima markay ka codsatay abubakar irhigii aabbaheed aabbaheed dhexalkiisa aabbaheed dhexalkiisa yaan rabaabay tiri fadeg markaabuu wuxuu yidhi abubakar maya nebigan nebigan waxaan ka maqlay naxnu macaashira alanbiyaai laa nuurat annaga haddaan ambiya nahay nalama dhaxlo maa taraknaa sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo haddii marka abubakar uu xadiidkaas cuskaday ma necab yahay faatima miyuu necab yahayna ma necba iyagaa lacnadi ha ku dhacdo shiicada iyo raafidadu waayo afkooda lacnada abubakar iyo cumara uun ku jirta dulqaadka ilaahay bal fiiri dadkii adduunkan ugu khayrka badnaa oo qur-aankan aan akrinayno yacni bacd alambiyaa qur-aanka hadda aan ku cibaadaysanayno on akrinayno abuubakaraa jamciyey ururiyey oo u cabsaday cuhmaan ayaa markii dambena ka shaqeeyay masaaxiftan dadkaas bay iyaga la col yihiin oy la collaytamayaan dhulkan marka afrika iyo meelo badan ayay aada ugu faafeen maadaama ay marka dowlad heleen dhaqaalana ay heleen lagana mashquulay oo gaaladu ay ka mashquulsan tahay waayo iyaga iyo gaaladu min minwaalin waaxid waay waayo dowlad diin sheegato adduunyada ay gaaladu ka ogol yihiin maanta ma leh marka laga reebo midaas marka yahuudda iyo middan eeraan marka laga reebo ayagoo duwal dowlad diin sheeganaysa ah ayaa haddana layska daynayaa indhaha laga laabtay indhaha laga laabtay kuwa marka bacfiyiin ahoo aan diinba ka fogba iyaguna marka waa la baabi-inaya waa la duminaa kuwaasi marka waxa loo duminayo laga fiirinaa waa maxay kuwan marka iyaguna duubabka waaweyn oo duubabka madoow waxa loo dhaafanayaa maxay tahayna diin la-aanta waana waa diin la-aanta iyo diin xumada waa marka dadkan in layska ilaaliyo macno kasto oo ay qofku ugu soo dhowaadaan waa inuu uga fogaado dadka qaar baa marka siyaasadda ay la gashaa meelo xun kuwaasay ka qaraabtaan iyagana marka calaa xisaabi ddiin iyagana marka dacwo abu saxaabada lagu caynayo ayay dhulka ku dhex faafinayaan kanna marka wuxuu rabaa inuu wax ku helo xoogaa lacaga iyo uu ku helo calaa xisaabi diinta waxaas in layska ilaaliyo ta kale marka dadka qaarkoodna waxaad moodaa in la leeyahay ay aaminsan yihiinba qoladan raafidada ah wadaadada nooc kamiday diidan yihiin baa ka dhaadhacsan oo raafidadaa marka ay soo jiidanaysa waxay kusoo jiidataa annagu waxaan kasoo horjeednaa diin lwahaabiya ayay leeyihiin wahaabiyaan kasoo horjeednaa kuwaas kale marka waa farxayaan waxay u malaynayaan haddii kani hadduu diinulwahaabiyaan kasoo horjeedaa uu yiraahdo adiga yacni diinta aada haysato ma waxay ogoshahay abubakar iyo cumar in la lacnado may ogoshahay maalan diinta kooxaha kale ma waxay ogoshahay abubakar iyo cumar in la lacnado maya marka maxaad adiga shay mushtarag ah oo aan yani yani dadkan wahaabiyada laleeyahay iyo keyrkoodba ay wadaagaan waa maxay asxaabta nebiga inaan lacaynin waay adiga inaad ka tanaasusho liajli ninkaasuu dagaal kula jiraa ninkan aada uga tanaasusho foolxumo waayo waxyaabahaasna marka de inaan carabaabo waxaa kalifayo dacwada shiicada waxyaabaha ay ku socoto ama ay ku faafiyaan ayaa meeshaas gashay qolo walbaa marka dhegta inay ugu sheegaan annaga qoladaasaan necabnahay kuwii marka dhegta wax loogu sheegay waxay moodayaan ayaga in la jecel yahay laakiin waddankaa lagu soo gela wax kale maaha dhulkan afrikaanka ee gaana iyo waxa ay ka samaynayaan haddaad aragto waad yaabaysaan nimankaasi marka diinna ma wadaagno waana in marka aada laysaga ilaaliyo qur-aan iyo diin iyo midna ma wadaagno waayo iyaga qur-aankani naqsi inuu ku jiray qabaan diinna hadda waa midkaas abubakar iyo cumar iyo saxaabada shan maahane inta kale waa gaalo ay ku leeyihiin waman yaqtarif waman qofkii yaqtarif kasbado xasanatan xasano qofkii kasbado nasid ziyaadinee lahu isaga u ziyaadinee fiihaa xasanadaa dhexdeeda xusnan ayaanu ugu siyaadinaynaa wanaag in allaha alleh gafuurun weeyaan mid dembi dhaafid badan shakuurun abaalgudid badan am yaquuluuna iftaraahu bal ee ayaquuluuna miyay dhahayaan iftaraa cala allaahi iftaraa uu abuurtay muxamed calallaahi alla korkiisuu ku abuurtay kadiban been sidaa miyay leeyihiin maba ku abuuranine fain yasha illaahu fain fain yasha illaahu alla haddii uu doono yakhtim daboole calaa qalbika qalbigaaga daboole wayamxu wayamxu llaahu alla wuu tirayaa albaatila baatilkii buu tirtirayaa wayuxiqu waa sugayaa alxaqa xaqii buu sugayaa bikalimaatihi buu ku sugayaa kalimaadkiisa innahu alleh caliimun mid ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan am yaquuluuna bal ee ay yaquuluuna miyay odhanayaan iftaraa cala allaahi iftaraa wuu abuurtay moxamed sal ll ly slam cala allaahi alla korkiisau ku abuurtay miyay dhahayaan kadiban been ayb oo qur-aankani isagaa iskiis ula yimid oo rabbibuu ku been abuuranayaa miyay leeyihiin fa in yasha illaahu alla haddii uu doono yakhtim calaa qalbika marka yakhtim calaa qalbika laba tafsiir baa ku jirto midka hore waxaa weeyaan yarbid wuu xirayaa calaa qalbika qalbigaaga ayuu xirayaa bisabri buu ku xirayaa markaasaad dhibkooda ku sabraysaa qalbiga buu rabbi ayuu ku adkaynayaa oo dhibkooda iyo shidadooda waad ku sabraysaa macnaha labaadna waxa ay tahay haddiiba ay dhacdo maba dhacaysee sida ay iyagu sheegayaan adiga rabbi kuma been abuuran kartid haddii ay dhacdaba sidaasi qalbigaaguuba dabooli lahaa alle oo waxay ka dhigan tahay min baabi qowlihi tacaala oo kale waaye walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwatiin fain yasha illaahu alla haddii uu dooni lahaa fain yasha illaahu alla haddii uu doono yakhtim xire adkeeye calaa qalbika qalbigaaga adkeeye bisabri buu ku adkaynayaa markaasaad dhibkooda u sabraysaa wayamxullaahuna jumlo cusub waaye yamxuu ayuu asalka ahaa masaaxiftii cuhmaan ayaa waawda waa laga gooyo wayamxu ayaa la qoray waxay la mid tahay sida wayadcu linsaanu bishari ducaa-ahu waawda looga jaray hadda markaa wayamxu hamoodin yaktim inay ku cadfan tahay ma ku cadfana waa jumlo mustaanafa wayamxuu allahu iyo kala waawdii baa marka layska jaray musxafka saasaa loogu dhigay marka wayadcu iyo sanadcu zabaniyata iyo sanadcuu bay ahayd waaw ma leh sanadcu unbaa la qoray wayamxu llaahu alla waa tirtirayaa albaaila baailkii buu tirtirayaa wayuxiqu waa sugayaa alxaqa xaqii buu sugayaa bikalimaatihi buu ku sugayaa kalimaadkiisa oo qur-aankii iyo hadalkiisii iyo ayuu ku sugayaa xaqii baailkiina ku tirtirayaa inahu alleh caliimun mid ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed